bulshada ku nool magaalada kismaayo ayaa waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyagoona qaar ka mid ah waalidiinta ay geeyaan carruurtooda goobaha waxbarashada iskuullada ku yaala degmada kismaayo ayaa waxaa qaarkood lagu dhigtaa lacag la-aan taas oo ay keentay inay iska xaadiriyaan ardayda aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka ayna tagaan iskuullada lacag la-aanta lagu dhigto agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada jubbaland axmed faarax cali oo aan ku booqday xafiiskiisa ayaa waxa uu inooga warbixiyey marxaladaha ay soo martay waxbarashada deegaanada jubbaland iyo sida ay haatan tahay sidaad ogeedeen burbur baa dhacay burburkii markuu dhacay haddana waxbarashadu waxay noqotay runtii hay-addii u horreysay oo soo kacda oo shaqo gasha oo iskoolo la furo oo macallimiin la diyaariyo oo shaqo qabata marka adigu dhibaatooyin badan way iska jireen sida xagga manaahiijta shahaadooyinka imtixaanada aduu dowlad la-aan ba iska ahayd laakiin sidii laba kun afar iyo tobankii ama saddex iyo tobankii dowladda goboleedka jubbaland loo asaasay loona magacaabay wasaarad u gaar ah iyo wasiiro wasiir ku-xigeenno agaasimayaal iyo shaqaale aad iyo aad u fara badan waxbarashadu kor bay usoo kacday maalinba maalinta ka dambeysana way kasoo reynaysay wayna kasoo ficnaanaysay haddana maasha allah meel aad iyo aada u wanaagsan bay maraysaa inkastoo dad badan oo weli waxbarashada imaan oo soo gaarin ay jiraan haddana aada iyo aad ayay u fiican tahay hadda meel loo hiigsan karo oo kudayasho mudan oo maaragtay laga mahadcelin karo ayay maraysaa
agaasima waxaa markaan sharaxaad kooban naga siisaa natiijooyinka sanadkan ay ardayda dowlad goboleedka jubbaland ku nool ay markaasi heleen imtixaanka waxaa la bilaabay dugsiga sare fasalka labayo tobnaad laba kun afariyo toban laba kun iyo shan iyo toban arday adiga ilaa laba boqol wax dhiman baan ku bilownay marka intaas ardayda reer jubbaland waxay ka gelayeen kaalimaha hore maray nabarada hore galaan oo koowaad iyo labaad maray adigu tob tenka ama tobanka u sareysa marna weligoodba kama baxin haddaan tusaale usoo qaadano sanadkii lasoo dhaafay number one gabadhii gashay reer jubbaland bay ahayd reer kismaayo ay ahayd reer school fanol ay ahayd sanadkan sidoo kale tobankii arday u horreysay ilaa lix arday baan ku lahayn oo kaalinta sideedaad oo kaleeto kaalinta shanaad kaalinta sideedaad sagaalaad tobnaad intaasba annagaa lahayn marka waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambaysa inay soo kobcayso weliba gabdhuhu aada u soo kobcayaan oo nabarada hore gelayaan sababta keenaysana waxaa weeye annagu haddaanu nahay reer jubbaland tayadaa ilaalinaa in ardaygu wax fahmo oo wax akhriyo oo wax qoro oo fiicnaado baan ka shaqaynaa badanaa tirada iyo tayada markay noqoto annagu waxaan ilaalinaa tayada baanu ku dadaalaa waa laga yaabaa in laka tiro badan yahay oo arday tiro badan ay jirto laakiin xagga tayada aad baan ugu horeynayo nolol kuma maaragtay nolol naguma haysato hadda agaasima waa kaaga madcelinayaa sida wanaagsan aada waktigaaga inoogu hortay markaa fiirisa dhanka guulaha gabdhaha iyo wiilasha yaa u badan ayaad is leedahay marka wax la baranayo iyo markii ay natiijada noqotoba dugsiga hoose iyo dhexe markaa fiirisid gabdhaha badan sideedaba waa lasoo ogaaday waa aragnay analyse baan samaynay waxaa weeye waa noo rigoorgaraysayna waa haynaa badanaa gabdhuhu waxay soo yaraadaan fasalka shanaad wixii ka dambeeya ama toddobaad iyo sideedaad iyo baa laga yaabaa waxaa ka dambeeya secondary-ga inay yaraadaan laakiin shanta fasale u horeysa gabdhaha markasta badan oo ka badan wiilasha xagga waxbarashada hadday noqoto gabdhaha iyagana aqoontoodu iyo bersentajkoodu sarreeya iyadoo aan weliba loo eegin oo la dhihin oo maaragtay buundo gaara iyo waxyaalo gaara aan loo samaynin ee iyadoo wiilku isku si imtixaanka u galaan isku darajo la siiyo waxaa jirta gabdhuhu waa ka shaqa badan yihiin wiilasha waa ka cududaar badan yihiin